waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
asalaamu calaykum marka kulli waa salaamaya bulshada soomaaliyeed oo meel kasta aad joogtiin aad barnaamijkan ka dhegeysanaysiin xasan horta barnaamijkan waxaa la bilaabay laba kun iyo sagaalkii ayaa waxaa bilaabay oo fikradda la yimid doctor yuusuf oo hadda ingiriiska degan kabacdi markii oo runtii aada ku yaraatay dhalinyarada iskuolka hoose ama iskuolka sare qalin jabiskooda uu yaraa dhalinyarada jaamacadaha aadayana cadad badan aan laga helayn marka waa barnaamij runtii loogu talagalay ama asaaska asaaskii horeba ahaa in lagu baraarujiyo dhalinyarada soomaaliyeed oo ku nool bahalka victoria khaasatan magaalada melbourne si loo helo kalsooni waalidiinta inay caawiyaan ciyaalkooda horumaal u noqdaan ayna hortaagaan sidii ay waxbarashadooda ay uga fakeri lahaayeen marka barnaamijku horta saas ayuu ku bilowday
waa garta hadda sanadkii tobnaad buu marka maraya ama ku dhowdhow yahay maxaa isbedelay tobankaas sano maxaad maaragta hawlihii aada soo wadeen
wallahi horta alxamdulilahi labaatanka december oo oo fridaydan ama maalinta jimcaha ku beegan ayaan waxaan celebrate gareyneynaa sanad guuradii tobanaad maalintii la aasaasay barnaamijkan marka alxamdulilah ilaahay baa mahaddale waxaa usoo mahad leh communitiga iisheeg soomaaliyeed oo ku nool magaalada melbourne sida sharafta leh ay noo taageereen markasta noo garab taagan yihiin dhalinyarada qalinjib salaftigooda ayagana sida xooga ay uga qaataan walaalahood soomaalida ah oo iskuolka maadooyin fiican ama buundo fiican aan ka keenayn inay u tahay dhiirigelin marka waxaa isbedelay saddex boqol iyo konton arday ayaa jaamacad jaamacadda dhamaysay sagaalkii sano oo lasoo dhaafay secondary schoolkana waa laba boqol iyo labaatan laakiinse waxaan ognahay cadadka inuu intaas ka badnaan karo dabcan arday kastoo jaamacad dhameeya ama arday kastoo iskuolka sare ka baxo isma soo dawaangeliyo oo barnaamijka loo yaqaan somalia australian friendship association iskama soo dawaangeliyo marka dabcan waan dhihi karnaa numberka intaas wuu ka badan yahay sidaan ognahay badanaa waxaan nahay dad soomaaliya isku dhawo iska warhaayo
waa gartay marka dadka abaalmarimaha ay sii aad siisaan waa dadka dugsiyada sare ka baxay shahaadada koowaada jaamacadda tan labaad dadkaasi isugu jiraan
sax waa saa sheegtay dadka jaamacadaha ka baxo weliba dadka suubiyo bosta graduate-ka loo yaqaano masterka iyo b h d ayagana si sharaf leh ayaa si gooni ah ayaan abaalmarin u siinaa saad ma socotid barnaamijkan two thousand seventeenka ayaan waxaan fidinay barnaamij loo yaqaan community awards oo dadka shacabka ku nool magaalada melbourne ayaan marka hore ka dhignay marka dambe waxaan ka aragnay in interest uu ka jiro soomaalida kaloo astralia australia degan dad ayaa two thousand seventeen sydney gat iyo brigicban ka yimid sida ay uga sida ay uga qayb qaataan abaalmarinta loo hayo howlaha danta guud oo oo shacabka ay qabtaan dhalinyaro badanoo waxaa jirta masaajidyada volunteers u ah dhalinyaro badanoo waxaa jirta oo ii sheeg sida hadda gabdhihii last year suubinayay barnaamijka la magac baxay somali medic calmission yacni iyo boqol kale oo dhalinyaraha oo barnaamijyadaas oo kale runtii somali communityga horumar u soo jeediyo ayaan ayagana ku cashunaa oo ayaan ayagana run celebrate garaynaa achievementigooda waa gartay tobankaa sano barnaamijka aad soo wadeen marka intaas abaalmarinimaha aad bixinayseen cid markaasi niyaddaada soo jiidatay ama aad iloobi weydid ama is tiri runtii dadaal aada iyo aada u ballaaran ama bulshada ka dhex qabteen ama dhalinyaro yaryaroo iskuullada heer sare ka gaarto aada xasuusatid
wallaahi horta yani waxaan kaa duwanaa boqolaal boqolaal dhalinyaro aada u badan ayaa runtii ka jeestay dabcan mar kastaba waxa waaye isag waxaa mahad celin leh aabihii barnaamijkan fikradeeda keenay doctor yuusuf waxaa usoo mahad celin leh nasro oo ahayd madaxweynihii labaad anigu hadda waxaan ahay madaxweynihii saddexaad tobanka sano lasoo dhaaftay sideed sano ayaan barnaamijkan ayaan ku jiray ama ka ahaa ugu sareyso afartii sano hore madaxweyne ku-xigeen baan ahaa afartii sano hadda ugu dambeysana madaxweynaan ahaa laakiin dhalinyaradii dhalinyaradii dhammayd oo guddi ka noqotay barnaamijkan kulli waxa waaye horta runtii waxay leeyihiin in lasoo xasuusto kheyr allah siiyo adduunya aakhiraba howl xoog leh ayay ka geysteen dhalinyaro badan oo isheeg oo bundooyin fiican jira ayaa jira sanadkan gabar soomaaliyeed waxaa jirto oo oo isheeg iskuol dhigata ku yaallo springfield oo waxay keentay runtii maada cajaa-ib oo lala yaabay waa pointigeedii i think wuxuu ahaa eighty seven to eighty nine marka alxamdulilahi communityga dhalinyaro badan oo dadaalis ayuu leeyahay waxaan rabaa also halkan inaan ka sheego tobankii sano yani toban sano ma dhihi karno because sanadkan weli graduationka ma dhicin insha allah laakiin way dhaceysaa sagaalkii sano oo lasoo dhaafay waxaan haynaa inay gabdhaha ka badnaayo iyo wiilasha kuwa high schoolka dhameeyo iyo kuwa jaamacadaha dhameeyo sagaalkii sano oo lasoo dhaafay dhalinyaradii jaamacadaha ama iskuolka sare ka qalin jabisay sixty percent gabdhay ahaayeen forty percentna maxaa labaalka waa dhalinyaro marka taas runtii dhiirigelin ayay noo tahay ii sheeg maartino in gabdhaha ay aada u dadaalayaan waa wax runtii aniga shaksi ahaan aada iyo aad aan ugu faraxsanahay waa wax iyadana ay runtii ay tahay dhalinyaradana ayagana in la baraarujiyo oo la yidhaahdo gabdhaha walaalihiin wadada toosan oo saxsan ay mareen idinkana waa inaad bartiin markaan ka hadlayo waxbarashada dhinaca waxbarashada
waa gartay ugu dambeynta sanadkii tobnaad baad ku jirtaa mustaqbalka barnaamijkan qalinjebintu muxuu noqon doonaa baad is leedahay sanadaha soo socda waalidiinta iyo ardada ka qayb qaadata ama jaaliyadda guud ahaanna maxaad kula talin lahayd
wallahi horta aniga sideed sano ayaan usoo wada xasan saad adiguba aad u ogtahay waxaan jeclaan lahaa barnaamijkan inuu yahay barnaamij legasigiisa soo socdo soomaalida waxay tirahdaa aqoon la-aan waa iftiin la-aan barnaamij maahan hal shaqsi iyo ama laba shaqsi uu iska leeyahay waa barnaamij uu iska leeyahay soomaalida saan is leeyahay waa barnaamij keliya oo soomaalida ay sheegato meel kastay joogto soomaali soomaalida waa aragtay xaafadba xaafad bay waxaad leedahay difaac uga jirtaa waa barnaamijka keliya xaafadaha unite gareeya shacabka unite gareeya soomaalida magacoodan kor usoo qaado barnaamijyo badan way jiraan oo saas oo kale ah ayagana waa in la wadaa barnaamijkana waa in lasii wadaa oo waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada hadda iskuolka dhameynayo inay noqdaan dhalinyaradii barnaamijkan madaxweyne ka noqon lahaa madaxweyne ku-xigeen ka noqon lahaa gudinka ka noqon lahaa waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaya somali community meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin caawitaanka aana caawiseen isheeg ilaahay soomaaliya meel kasta ay gaartana horumar haw keeno dhinac waxbarasho dhinac ganacsi iyo dhinac addiintaba
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho